bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى aalih wصaxbih wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma waa darsigeeni libaad ee kitaabka ictiqaadu aimati ahli اlxadiid waxaynu joognay qaybtaa ugu horeyse mualif uu kaga soo waramay madhabka ahlu sunnuhu inuu yahay in la rumeeyo arkaanta iimaanka wakadalika itibaaca lagu dadaalo wuxuu ihi mualifku wa qabuulu maa nataqa bihi kitaabu llahi tacaala madhabka ahlulxadiidku waa in la aqbalo kitaabka ilaahay wuxuu ku dhawaaqay wa saxatay wa qabuulu maa saxat iyo waxay ku sugnaatay bihi isagaba alriwaayatu werintu ay kaga asaxday can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama in la aqbalo laa macdila meel looga leexdaa ma jirta camaa warada bih waxaa ku soo arooray bihi ay bilmadkuuri ka alla soo sheego kitaabka iyo sunnada walaa sabiila waddo loo maraana ma jirta ilaa raddihi celintiisa id kaanuu waxay ahaadeen dadku ma'muuriina kuwa la faray biitibaaci alkitaabi wasunnati raacista kitaabka iyo sunnada madmuunan lahum xaalo loo damaanad qaaday baa la faray alhudaa hanuunka loo damaanad qaaday fiihimaa dhexdooda loogu damaanad qaaday kitaabkiiyo sunnada ama fi itibaacihimaa raacistooda ay raacaan loogu damaanad qaaday mashhuudan lahum xaalo looga marakacay bianna nebiyahum in nebigoodu sala allahu calayhi wasalama yahdi uu ku hanuuninayo dadka ilaa siraatin mustaqiimin waddo toosan muxadariina xaalo looga digay fii mukhaalafatihi khilaafistiisana inay baal maraan o khilaafaan alfitnata fitna iyo walcadaab alaliim cadaab markaa uu xanuunjinayo xanuun kulul xoogay baynu ka soo sheeg sheegnay hadalkaa waxaynu yaro baraarujinaynaa un hidaayada qur-aanka waxaynu ku aragnay mar iyadoo rasuulka loo sugayo sala allahu calayhi wasalam wainaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim marna iyadoo rasuulka laga nafiyayo loo diidayo oo ilaahay leeyahay jala wacalaa inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin fakayfa yuwafaqu baynahuma see laysu waafajinaya fadl sheekh hidaayada laba nooca haye mid waa hidaayatu tawfiiq walilhaam waa taa rasuulka laga nafiyey sala allahu calayhi wasalam midna waa hidaayatu dilaalati walirshaad oo waa taa rasuulka loo sugay sala allahu aleyh wasalam jazaaka allah khayr markaa labadan hidaaye labada aayadood kala sheegayaan baa kala duwan hidaayada rasuulka loo sugayaa waa hidaayada ku saabsan in xaqa laysu caddeeyo laystuso rasuulku sala allahu calayhi wasalama dadka xaqa ayuu u caddaynayay waaya walkaasaa ciddii ilaahay hanuuniya ay raacaysa hidaayadaa loo diideyna waa hidaayatu tawfiiq walilhaamo waa in xaqa layswaafajiyo oo qofka xaqa qalbigiisa la geliyo ilaahay unbaa jala wacalaa ciduu doono xaqa qalbigiisa dee gelinaya soo ma aragti arintaasi rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ma awoodahayn cid kalena awoodi mayso sidaa awgeed baa adeerkii oo markaa waxa weeye aada iyo aad uu ilaalin jiray markuu geeriyooday weliba sakaraadkiisii rasuulku islaamka wuu bandhigaayey sidaynu soo maray oo uu jeclaa inuu islaamo ma islaamin ilaahayna aayaadkaasuu soo dejiyey uu ku tilmaamayo hanuunka ilaahay baa haya waa hanuunkaasi ah waafajinta xaqa la iswaafajiyo ilaahayna cidduu doonuu siinaya waaya hidaayaad kalena way jiraan oo hidaaya caammaa jirta hidaayo caamaa jirta oo waxay ku saabsan tahay ilaahay jala wacalaa makhluuqaadka oo idil uu abuuray mid walbana wuxuu tusay uu ku hanuuniyey masaalixdiisa iyo danihiisa xayawaanada a aragteen iyo waxa weeye xoolaha xataa la dhaqanaayo iyo waxyaaba fara badan mid walba waxaad arkaysaa maslaxadiisa iyo dantiisa inuu yaqaano oo uu soconaayo oo cadowgiisa uu ka fakanayo oo waxa weeye siduu ugaadhsanayo uu garanayo oo waxyaaba fara badan waa hidaayo caama weeye taana waxa u daliila hadalka rabbi yidhi jala wacalaa aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hidaayadaas waa tii caamka ahayd wey sabix isma rabbika alaclى aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahadaa hidaayo kaloo afraad baa jirta waa hidaayada maalinka aakhiro la tago la isku hanuuninayo ima ila aljannati wa ima ila annaar dadku way qaybsamayaanoo badhna xagga jannada ayaa waxa weeyaan lagu hagayaa badhna naarta waqifuuhum ilaahay wuxuu ihi jala wacalaa uxshuru aladiina dalamuu aswaajahum maa kaanuu yacbuduun laa aayadka ka horeeya fahduuhum ilaa siraati aljaxiim marka calaa kulli xaal hidaayaadku noocyadaasay leeyihiin arrinta ku saabsan mukhaalafada rasuulka sala allahu calayhi wasalama qofku fitna ayuu ku mudanaya wadaadka markaa kitaabka taxqiijiye la idhaha jamaal cazuun xagga hoose wuxuu ku soo rarayaa qiso cajiib ah oo imaamu maalik iyo nin maaragtay su-aal weydiiye dhex martay imaamu maalik wuxuu ahaa imaamu daari lhijra wuxuu fadhihi jiray masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam muddo dheer halkaasuu xadiidka ka warin jiray faqiih buu ahaa muxadis ah dabadeetana nin baa yidhi halkeen ka xidhaa wuxuu ku yidhi halkuu rasuulku ka xidhay sala allahu calayhi wasalam xajka marka lagu sii socdo ka xidho waay markaasuu wuxuu ku celceliyey fain zidtu calaa daalik haddaan yaro kordhiyo ka warrano anigu halkuu rasuulku ka xidhay meel ka sokaysa anoon halkii gaadhin aan iska sii xidho kolkaasuu yihi falaa tafcal fa innii akhaafu calayka alfitna war sidaa ha samayn fitnaan kaaga baqanayaa inaad fitnowdo ayaan ka baqanayaa sidaa ha samayn kolkaasuu yihi fitnadani maxay tahay innamaa hiya amyaalun asiiduha waa maylalan kordhinaya uune oo macnii waxa weeye xagga khayrkuun baan yaro badsanayaae maxay tahay fitnadu kolkaasuu yihi faina allaha tacaala yaquulu falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim yacnii fitnadu waxay ka imanaysaa khilaafista aad khilaaftay hadyigii iyo dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waay ama aad u arkaysaba inaad dee ka badisa intii rasuulku uu la yimi calayhi asalaatu wasalaam marka tusaalayaal badan oo macno noocaasa sheegayaana ama macni u dhowina way jiraan weeye qaala almualifu raximahu llah wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu an allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeye madcuwun inuu yahay kan lagu magacaabo biasmaa'ihi asmaadiisa madcuwun ay musaman asmaadiisaasi oo alxusnaa wanaag badan wa mawsuufun oo uu yahay kan lagu sifeeyo bisifaatihi sifaatkiisa allatii taasoo sama uu ku magacaabay wa wasafa uu kuna sifeeyey biha iyadaba nafsahu naftiisa wa wasafahu ay aw wasafahu ama uu ku sifeeyey biha sifaatkaaba nabiyuhu nabigiisu sala allahu calayhi wasalam waaya uga horeyn madcuwun waa min daca waa min daca weeye dacaa baa laga keena dacaana marna waxay u soo aroortaa bimacnaa wuu beryey ama wuu u dhawaaqay marna waxay u soo aroortaa iyadoo ah bimacnaa sama iyadoo ah bimacnaa sama sidaa awgeed baynu halkan bimacnaa sama aynu ku magaca aynu ku macnayno eanu nidhi in allaha tacaala madcuwun ay musaman mid lagu magacaabo weeye biasmaahi alxusnaa magacyadiisa markaa wanaaga badan dacaa oo bimacnaa samaayana shawaahid bay soo arooriyaan oo waxaa jira halkan waxaa igu qoran laba shaahidoo beri hore aan ka qoray sharxu shuduuri dahabka uu leeyahay alimaam ibnu hishaam ka koobaad waxa weeye qowlu shaacir dacatnii akhaaha ummu camrin walam akun akhaaha walam ardac laha bilibaani dacatnii ay samatni weeye waxay ugu magacowday akhaaha walaalkeed bay ugu magacowday ummu camrin haweenaydaasi walam akun akhaahaa walaalkeedna maan ahaanin walam ardac laha bilibaani caanana lamaan jaqin buu ihi oo isku caano ama isku naas maanaan jaqin kolkaasuu hadalka markaa sii wad shaahidku waa dacatni markuu idhahay samatni weeye shaahidka labaad waa qowlu shaacir uu ihi waidaa dacawnaka camahunna fainahu nasabun yaziiduka cindahunna khabaala waidaa dacawnaka markay kugu magacaabaan weeye dumarku waidaa dacawnaka waidaa samawnak markay kugu magacaabaan camahunna adeerkood fainahu kaasi nasabu nasab weeye yasiiduka kuu kordhinayo cindahuna agtooda khabaalan marka sidaas iyada a weeyi jumladan walaalayaal wuxuu mualifku ku sheegayaa ahlu sunnuhu inay maaragtay aaminsan yihiin magacyada ilaah iyo sifaatkiisa ilaahay inuu magacyo leeyahay magacyadiisuna ay yihiin xusna kuwa wanaag badan qur-aanka ayaa dhowr meelood ilaahay ku sheegay saddex meelood meesha koobaad waa suuratu lacraaf walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha mowdica labaadna waa suuratu taaha lahu lasmaau lxusna mowdica saddexaadna waa suuratu lxashri lahu lasmaau lxusna yusabixu lahu maa fi samaawaati waalard marka ilaahay wuxuu aayaadkaa ku sheegay inuu leeyahay magacyo iyo in magacyadiisu ay yihiin xusnaa xusnaana waa taaniiu axsan axsan oo la taaniiiye weeye oo macnaheeduna waxa weeyaan ay baaligatun fi lxusni haayatah xusniga iyo wanaagga waxay ka gaadhay halka ugu saraysa ee nihaayadiisa ah walaa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh dhinacnaba kagama sugna markaa naqsi iyo dhinaan asmaada ilaahayna jala wacalaa waxay xusnaa u noqotay liannaha mushtamilatun calaa sifaati alkamaal waayo waxay koobsanaysaa sifaad markaa dhammaystiran ayay koobsanaysaa waaya oo magac kaste oo ka mida magacyada ilaahay wuxuu koobsanayaa hal sifo sifaadka ilaahay ka mida ama sifo wax ka badan sidaa awgeed baa magacyada ilaahay ee faraha badani ma aha waxa weeye aclaam keli ah kuwa calama ah oo ilaahay jala wacala loo yaqaanoo keliya maaha waa aclaamun wa awsaaf sifooyinna way sheegayaanoo way xambaarsan yihiin oo waana calamo waa magac ilaahay jala wacala waxa weeye waxa kaloo xambaarsan yihiin sifana way xambaarsan yihiin waaya wa mawsuufun bisifaatihi alatii samaa wa wasafa biha nafsah sifaadkiisana ilaahay jala wacala wuu ku sifaysan yahay sifaadkaas oo waxa weeye qur-aanka kariimka ah ilaahay isugu sugay ama rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalama uu ku sifeeyo sunnadiisa uu ku sifeeye shardina maaha sifadu inay qur-aanka iyo xadiidka ku soo wada aroorto hadday qur-aanka ku soo aroorto fa hiya haabita hadday ku soo aroorto sunnadana fa hiya haabita labadaba inay ku soo wada aroortaana way suurogeli kartaa sidaa awgeed baa markuu mualifku yihi wawasafahu biha nabiyuhu sala allahu calayhi wasalama waadaasi waa bimacnaa aw wawasafahu ay aw wasafahu ama uu ku sifeeyey biha iyadaba nabiyuhu sala allahu alayh wasalam waawda oo bimacnaa awina luuqada carabiga way u soo aroortaa way ku soo aroortaa oo markay naxwoleydu imika leeyihiin alkelimatu ismun wa ficlun wa xarfun maxay ujeeda waa macnaa dalika ya ikhwaan ma kelmaddu waa saddexdaasoo laysraaciyey bay ujeedaan ya macnuu waxa weeye alkelimatu kelmaddu kelmadda carbeed ismun waa magac aw ficlun ama waa ficil aw xarfun ama waa xarf saddexdaa kii kastee la arkaaba sidiisuu kelmadu yahay soo ma aragti maaha macnuu marka la israaciyun bay kelmad noqonaya marka aw waa litaqsiim taqsiim bay halkan faa'iidaynaysa shaacirkiina wuxuu lahaa wanansuru mawlaana wanaclamu anahu kama naasi majruumun calayhi wajaarimun wanansuru waanu u gargaaraynaa mowlaanaa mowlahayaga kaa xaliifka aanu nahay ee nala jira wanaclamu waxaanaanu ogsoonnahay annahu isagu kama naasi sida dadka oo kale majruumun calayhi inuu yahay mid markaa laga gardaran yahay wajaarimun ay aw jaarimun ama isagaa waxa weeye gardarante soo ma aragtid ama isagaa dadka wax ku samaynaya ama isagaa lagu samaynaya uma jeedo markaa labadaba inuu majruumun calayhi iyo jaarim labadaba inuu wada yahay uma jeedo ee waa labadaa mid buu ujeeda waayahay waynu sheegnay markaa daliilka u daliilka ah asmaada ilaahay jala wacalaa sifaadka ilaahayna jala wacalaa waxaa u daliila qur-aanka ayaa u daliila inuu ilaahay sifaad leeyahay oo halkuu daliil uga yahay ilaahay wuxuu ihi jala wacalaa walilaahi almathalu laclaa wa huwa alcasiizu alxakiim ilaahay wuxuu leeyahay maalka sare waxaa kaloo rabi yihi walahu lmathalu laclaa fi samaawaati walard wa huwa alcasiizu alxakiim almathalu laclaa waxaa lagu fasiray alwasfu lakmal sifada dhammayska tiran baa alla leeyahi jala wacalaa ee kaamilka ah ee laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh sidaa awgeed baa alcalaamatu bnu lqayim raxmat ullaahi calayhi wuxuu idhaahdaa falmathalu kaiira maa yaridu bimacna ifa qaalahu jamacat min almutaqadimiin mathalku in badan baa iyadoo man bimacna sifa loola jeedo uu soo arooraa sidaana jamaaco iyo koox culimmadii hore ka mida ayaa yidhi buu tilmaamay waata kale ah axaadiidtana way ku soo aroortay sifadu inuu ilaahay jala wacalaa sifaad leeyahay waxaa u daliila xadiidkii caaisha radia allahu canha nebigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu diray ciidan nin buu u dhiibey walhuwallaha ayuu salaada ugu khatimi jiray markuu faatixada akhriyo suurad kalena akhriyo faatixada qulhuwallahana wuu akhrii jiray ragcadaha qur-aanka la akhriyayo markii ay soo noqdeen baa rasuulka loo sheegay sala allahu calayhi wasalam markaasuu yihi saluuhu liayi shayin yasnacu dalik bal ninkan waxaa weydiisaan sababta ku kaliftay ee sidaa uu u samaynayo inuu qulhuwallaha ragcad kaste akhriyo maxaa ku kalifay fasa'aluu faqaala liannaha sifatu raxmaan wa ana uxibu an aqra'a biha way weydiiyeenoo wuxuu ihi waayo suuraddan qulhuwalluhu ama suuratu likhlaas waa sifadii ilaahay jala wacala anna waxaan jecelahay buu ihi inaan akhriyo faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam akhbiruuhu ana allaha yuxibuh rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama uga warrama ilaahay inuu jecel yahay markaa saxaabigaasi muxuu ihi waa sifatu raxmaan buu ihi rasuulkana markii loo sheegay sala allahu calayhi wasalama kuma qabsan soo ma aragtid oo ma odhan ilaahay jala wacalaa sifo male ma odhan ahlulcilmiguna sifaadka ilaahay inay sugan yihiin ijmaac bay ku soo rareen qaar ka midana kolley hadaladooda horena waynu u akhrinay dibna insha allahu tacaala waynu ka akhriyi doonaa iyagoo sheegaya sifaadka ilaahayna ahlu sunnuhu ku ijmaacsan yihiin waay waxaa shaadoobay wadaad la ydhaha ibnu xasmin oo ibnu xasmi aldaahiri abu muxamed oo nin cilmi badan ahaa laakiin baabka ictiqaadka mukhaalafaad badan lahaa mukhaalafaadkiisa khatartaa waxaa ka mida asmaada ilaahay sifaad ma wataane waa aclaam keliya waa aclaam maxdiya sifaadkao dhan u diidana soo ma aragtid marka wuxuu ihi sifo sifaba male ilaahay jala wacalaa sifu leeye lama odhan karo waayo qur-aanka laguma haya buu ihi sifo ya xadiidtana wuxuu ihi kumay soo aroorin xadiid saxiixa xadiidkan aynu akhriyayna hadda bukhaari baa wariyey wuxuu ihi waa daciifba oo maxaad ku daciifisay saciid ibnu abi hilaal baa ku jira buu ihi ninka la idhaayo waa daciif saciid ibnu abi hilaal ma garata saasuu ku daciifiyeyba oo wuxuu ihi saciid ibnu abi hilaal leysa bilqawiy sida ku sugan kitaabkiisa alfisal fi lmilali walahwaai wanixab laakiin ahlulcilmigu taa kumay raacin bale shuduud in arrintaasi ay tahay ayay ku sheegeen sida awgeed baa alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga waa ka radiyey ee odhanaya wa saciidun muttafaqun cala alixtijaaji bihi falaa yultafatu ilayhi fii tadciifihi saciid ibnu abi hilaal waa nin la ysku waafaqsan yahay in la xujaysto oo xadiidkiisu uu sugan yahay sidaa awgeed daciifinta ibnu xasmi uu daciifiyey la daymoon maayo xaggeeda la eegi maayo buuhi marka calaa kulli xaal ilaahay jala wacalaa sifaadkiisuna waa kuwa sugan weeye ahlu sunnuhuna ikhwaani sifaadka ilaahay iyo magacyadiisa kitaabka iyo sunnada ku soo arooray sidaasay u rumaynayaan waxaa kaloo hadalka sheekha laga qaadanayaa in waxa weeyaan asmaada ilaah iyo sifaadkiisu ay tahay tawqiifi waa mid naska ku dul taagan waayo wuxuu ihi qur-aanka ilaahay uu isku sifeeyey ama rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu maaragtay ku sifeeyey sunnadiisa marka sida imaamu axmed uu hi laa yutajaawazu alqur'aanu walxadiid qur-aanka iyo xadiidka la dhaafi maayo qur-aanka iyo xadiidka ayaa sifaadka ilaahay jala wacalaa lagala soo baxaya qaala wuxuu ihi wa annahu khalaqa aadama ilaahay aadam wuxuu ku abuuray biyadihi gacantiisa ayuu ku abuuray wa yadaahu labadiisa gacmoodna mabsuutataani kuwa lala fidiyey weeye maxaa lala fidiyey bilcaaa deeqda lala fidiyey yunfiqu wuxuu wax ugu bixiyaa ilaahay kayfa yashaau sida uu doono ay an yunfiqa inuu wax ugu bixiyo yunfiqu wuxuu wax ugu bixiyaa kayfa yashaau siduu doono ay an yunfiqa inuu wax ugu bixiyo siduu doono ayuu wax ugu bixiyaa bilaa ctiqaadi kayfin kayfiyad gaara oo mucayana iyadoo aan la aaminahayn bilactiqaadi kayfin ay bilactiqaadi kayfin mucayanin kayfiyad gaara iyadoo aan maaragtay la aaminahay jumladanna walaalayaal wuxuu mualifku ku sugayaa sifo ka mida sifaadka ilaahay waa sifatu alyadayn ilaahay laba gacmood buu leeyahy laba gacmood inuu leeyahayna laba aayadood oo qur-aanka ka mida ayuu ilaahay ku sheegay aayadi waa aayadda ku jirta suuratu almaa'ida wa qaalat alyahuudu yadu llaahi maqluula gullat aydiihim walucinuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa aayadda ilaahay jalla wacalaa inuu gacmo leeyahay gacmihiisuna ay laba yihiin laba wax ka badan haddii ilaahay uu lahaan lahayo oo gacmo uu sheegi lahaa waayo siyaaqu waa siyaaqu limtinaan waa siyaaqu lmadxi ilaahay jalla wacalaa wuu is-ammaanaya waxaanu meesha ka saarayaa kuwa ilaahay naqsiga iyo waxa weeyaan maaragtay bakhaylnimada u nisbeeyey ayuu meesha ka saaraya waxaa kaloo laga qaadanaya aayadda ilaahay gacmihiisa inuu wax ku bixiyo xadiidkii rasuulkuna waa kii sheegayey sala allahu calayhi wasalama gacanta ilaahay had iyo habeen inay butaacayso oo deeq iyo waxbixin ay la butaacayso waay ahlu sunnuhuna way ku ijmaaceen aayadda labaadna waxa weeye suuratu saad bay ku jirtaa maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maxaa kuu diiday ibliisow inaad u sujuuddo limaa khalaqtu ay liladii khalaqtuhu kaan ku abuuray biyadaya labadayda gacmood oo nebi aadama calayhi salaam aayaddaana waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu laba gacmood leeyahay iyo nebi aadam calayhi salaam inuu ku abuuray labadiisa gacmood waxaanay ka mid tahay arrintaasi fadaaisha iyo wanaagyada ilaahay jalla wacalaa uu siiyey aabbaheen aadam aabbaheen nebi aadam calayhi salaam waalidkeennii hore fadliga ilaahay uu siiyey bay ka mid tahay waaya ilaahay jalla wacalaa markaa gacmihiisu waa laba weeye axaadiistana aad iyo aad bay ugu soo aroortay weliba labada gacmood ee ilaahay labaduba waa midig waxaana u daliila xadiidka saxiixa muslimka ku soo arooray ee rasuulku yihi almuqsituuna calaa manaabira min nuurin almuqsituuna calaa manaabira min nuurin can yamiini araxmaani wa kiltaa yadayhi yamiinun dadkii cadaaladda samayn jiray minbara nuura ayay ku dul sugan yihiin maalinka qiyaame ilaahay jalla wacalaa oo midigtiisa ah ilaahay labadiisa gacmoodna waa midig muslim baa saxiixa ku wariyey marka ilaahay labadiisa gacmoodba waa midig weeye amaa xadiidka sheegaya bishimaalihi sidaynu hore u soo maray xadiidkaasi waa shaad lafdigaasi baan u jeednaa shimaalka sheegayaa waa shaad oo duruqda badideedu waa biyadihi lukhraa bay ku soo aroortaye bishimaalihi kumay soo aroorin sanadkeed ayaa ku jira muxuu shaad u noqday riwaayaddaas maxay shaad u noqotay cumar ibnu xamza ninkii la odhan jiray ayaa ku jira sanadkeeda ku jira waaye ninkaasina ruwaadda muslim buu ka mid yahay ayuu ka mid yahay laakiin ku darso oo ruwaadda muslimbaha ka mid ahaadee waxa weeye dacfi baa ku jira sida awgeed baa ama waa shaad ama waa munkar lafdigaasi haddii la idhaha ninkaasi daciif buu ahaana waxay noqonaysaa munkar haddii la idhaahda maya ee daciif mu ahayna waxay noqonaysaa shaad oo dee rag ka maaragta xifdi badan oo ka tiro badan ayuu khilaafay sidaana aimo badan baa maray waay ahlu sunnuhu kolkaa way sugayaan qolyaha ahlulbidacaahi sidaa og tihiin way dee taxriifiyaan muctasilada iyo ashcariyadii dambe iyo way taxriifinayaan oo sifo la idhaahdo sifatulyad ma sugayaan oo waxay odhanayaan bimacna alqudra looga jeedaa ama bimacna nicma looga jeedaa jawaabtuna waxay tahay sidaynu soo maray arintaas waa khilaafu daahiri nas waana khilaafu ijmaaci salaf walaa daliila calayhi wax daliilana looma hayo waaya waxaa kaloo intaa lagu darayaa yadeynkan ilaahay jalla wacalaa loo sugayo waxaa soo arooray waxyaaba badan oo sheegaya inay yihiin laba gacmood oo xaqiiqi ah y sida inuu wax ku qabto inuu wax ku bixiyo inay waxa weeyaan maaragtay asaabic iyo fara leeyihiin inay labaduba midig yihiin waxyaabo caynkaasa arrimo noocaasaa soo arooray oo fara badan oo tusinaya inay yihiin markaa gacmo waa ta kale limaa khalaqtu biyadaya maxay ku macnayn doonaan makaan ku abuuray labada labadayda awoodood bisan kaan ku abuuray labadayda nicmo kuma macnayn karaan waa sidoo kale maxay ku macnayn doonaan xadiidka rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waalkhayru biyadayk khayrku labadaada gacmood buu ku jiraa ya maxay odhan ma labadaada nicmo ku jiraa mise labadaada qudru ku jiraabay odhan doonaan macni waxa weeye nusuus baa jirta aanay karsiinahayn taxriifkooda noocaas waa yahay laakiin wuxuu mualifku inagu baraarujiyey calayhi raxmat ullah bilactiqaadi kayfi qaabka labada gacmood ee ilaahay ay yihiin ma garanayno kuwa makhluuqana la mid maaha waayo laysa ka milihi shayin wahuwa samiicu lbasiir baa taalla kayfkoodana ma garanayno waa in laynooma sheegin sidaa awgeed baa kayfba male maaha macnuhu waayo maa min shayin mawjuudin ilaa walahu kayfiya wax kastoo jira dee kayfiyadun buu leeyahy soo maha ee macnuu waxa weeye kayfkii inaguma garanayno kayfkii hee innaga ayaan garanahayn weeye macnuhu qaala almualifu raximah llah wa anahu caza wajalla ay wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin annahu ilaahay caza isagaa qaalibaho wajalla weyne istawaa inuu ka kor noqdo cala alcarshi carshiga bilaa kayfin ay bilaa kayfin mucayan kayfiyad gaaraho aynu inagu garanayno la'aanteed fain allaha maxaa yeele ilaahay tacaala isagaa sarreeye intaha wuxuu ku gaabsaday min daalika kaa xaggiisa wuxuu kaga gaabsaday ilaa annahu isagu istawa inuu ka kor noqday cala alcarshi carshiga oo markuu inooga warramayey carshiga inuu ka kor noqday buu ku gaabsado inoo sheegay walam yadkur laakiin ma sheegin kayfa kaana sida uu ahaa istiwaa'uhu kor noqoshadiisu sida ay ahayd ilaahay jalla wacalaa inooma sheegin intaha buu aniga ii qorayaa nuskhada kalena waxaa ku qoran anha wuxuu maaragtay ku dhammeeyuu ku joojiyey waayahay inuu carshiga ka kor noqday laakiin siduu uga kor noqday ma sheegin waa tahay halkanna walaalayaal masaladii istiwaaga ayuu ku sheegaya ilaahay jalla wacalaa istiwaagiisa carshiga uu ka kor noqday waa xaq aayado fara badan ayaana ku soo arooray oo aynu ku soo maray alcaqiidat alwaasitiya iyo kutubtii hore waaya axaadiidta rasuulkana sala allahu calayh wasalam istiwaagu uu ku soo arooray salafkii iyo dadkii caqiidadoodu ay toosnaydna way ku ijmaaceen qolyaha markaa waxa weeye ahlulbidaca iyaguna taxriifaadka ay sheegaan iyo waxyaabaha loogu jawaabayo horeynu usoo xusnay si kooban haddaynu u sheegno istawaa cala alcarshi nusuustay ku soo aroortay salafku waxay ku fasireen cibaaraadkii afarta ahaa ee la yaqaanay istawaa calaa iyo irtafaca iyo sacida iyo istaqara cibaaraadkaasay ku fasiri jireen cibaaraadkaana dhammaantood culuwi iyo irtifaac bay tusinayaan marka carshigu ilaahay ka sarreeye weeye waayo istawaa markay ku gudubto calaa waxay ku ijmaacsan yihiin ahlu sunnaha iyo culimada luuqaduba inay macnihii culuwi iyo irtifaac tilmaamayso istawaayoo ilaah ku gudubtayna qur-aanka way ku soo aroortay iyadana laba qowl baa ku jiro bacdu ahlilcilmi irtifacada ama calaadaasay ku macneeyeen iyagoo waafajinaya nusuustaa kale qaarna waxay ku macneeyeenay qasada qasdan taaman waaye marka mar haddii istawaadaasi labada aayadood suuratulbaqara iyo suuratu fusilat ku kala yaala aanay calaa ku gudbin inaan markaa culuwi iyo irtifaac lagu fasirin waxba dhibaato ma laha bacdu ahlilcilmina saasay ku fasireen qaarna sidaa kale ku fasireen walamru fiihi sahlun waayo iyadoo ahlu sunu isla ogolyin istiwaaga ilaahay inuu xaq yahay uu sugan yahay istawaa qur-aanka waxay ku soo aroortay mar iyadoo aan xarafba ku gudbin markaana waxa weeye macnaheedu kamula watama buu noqonayaa baynu nidhi taawiilaadka ama taxriifaadka ay saaraan ahlubidacu waxa ugu daran ama ugu caansan inay idhaahdaan istawaa cala alcarshi ee istawlaa baa looga jeeda kor noqosho maaha waa bimacnaa istawlaa carshiguu qabsaday qaarkood carshigana bimacna almulki bay ku macneeyeenoo wuxuu macnuhu soo baxayaa istawlaa cala almulki mulkiga ayuu qabsaday waxaynu leenahay talow yaa ku haystay markii hore uu ka qabsaday yay isku hayeen ama waxa weeye kula dagaalamaysay oo markii dambe uu ka qabsaday marka taxriifka noocaasina waa baatil wujuuh fara badan ayaa ahlulcilmigu ay kaga jawaabeen kolka la soo ururiyo waxaynu nidhi afar weji ama shan bay ku soo ururayaan haye fadal wejiga koowaad aljawaab alawal waxa weeye waa khilaafu lugati alcarabiya baa la odhanaya istawa in la yidhaha waa bimacnaa istawlaa luqada carabiga way khilaafsantahay sidaana culimadii waaweyneed ee carabiyada taqaanay ayaa sheegay horeynu usoo naqlin wejiga labaad waa khilaafu daahiri nas horta horreysi sida naska ka muuqata hee ayay khilaafsantahy waayo ilaahay istawaa buu yidhi ee istawlaa hee muu odhan laamkaa iyagaa ku darsaday waa min jaybihim jeebkooday ka keeneen laamkaa haye waata saddexaade waa khilaafu ijmaaci salaf oo salafku istawaa in istawlaa lagu fasira may aqooni macnaha dee luuqada carabiga uu ku leeyahay bay yaqaaniino saasay ku wadi jiray sidaa awgeed baa alimaamu maalik hadalkiisii caanka ahaa dhexalgalkaha muxuu ahaa alistiwaau macluum istiwaagu waa macluum ee macluumulmacna macnihiisa waa la garanayaa luuqada carabiga waa lagu yaqaanaa weeye macnu waay wel kayf majhuulun kayfkun baan la garanahay waxaan u sheegay abulxasan alashcari qudhiisu wuxuu sheegay oo kitaabkiisa ibaanada uu ku sheegay inaanay selafku waxa weeye aqoonin istawaa oo istawlaa lagu fasiriyo culuwiga ilaahay in la diido istawa istawlaa in lagu fasirana isagaaba radiyey balka war waxaan u sheegayaa dadkii ugu horreeyey inay jahmiyadii iyo muctasiladii dadka ahaayeen in istawa istawlaa lagu fasiro markaasay maanta qaar u nisbo sheeganaya abulxasan alashcari ya oolaa shaaciraanu nahy ayaa waxa weeyaan markaa wixii uu sheekhu radii jiray ee uu caddayn jiray inay baatil tahay ayay waxa weye la yaacayaan meelaha waayo shaacirada maanta joogta culuwiga ilaah iyo istiwaagiisa midna ma sugayaan soo ma aragtid marka waa khilaafu ijmaaci salaf weeye waaya waxaa kaloo intaa lagu sii daraya yalzamu calayhi lawaasimu baaila waxaa ka laazimaya lawaasim baaila ka laasimaysa oo waxa weye haddii istawlaa lagu fasiro lawaasim baaila ayaa ka laasimaysa calaa kulli xaal wejiyadu way badan yihiin halkan haddaba su-aal baa iyaduna soo arooreysa aynu hore usoo sheegnayo ma alfarqu bayna alculuwi walistiwaa istiwaag iyo culuwiga farqiga udhexeeya muxuu yihi fadal culuwiga caamsan markaa farqiga koowaad waxa weeye baynahumaa furuuqun alfarqu alawal ana alculuwa acamu min alistiwaa culuwiga caamsan oo culuwiga macnihiisu waxa weeye saraynta ilaahay uu makhluuq oo dhan ka wada sarreeyo soo ma istiwaaguna waa culuwi gaaroo khaasaho waa sarrayn gaaraho ilaahay u sugan oo isagu isu sugay oo carshiga uhe ka sareeyo haadaa farqu wa farqun haani farqi labaad cindaka jazaaka allah khayr alculuwu akharu adilatan min alistiwaa waayo kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca salafka saddexdaasi waa u wada daliil culuwiga iyo istiwaagaba soo maaha laakiin wuxuu la sii dheeriyey culuwigu caqliga saxiixa ah iyo fidrada saliimka ah labaduba ilaahay culuwigiisa way ku tusinayaan soo maaha laakiin de waxa weeye caqliga kuma ogaan kara istiwaaga khaaska ah soo maha caqliga hee kuma ogaan kara waa mid daliilka un loo daba fadhiyo taagsina waa farqi labaad farqun thalith fadal ya maxmuud ana alistiwaaa ana alistiwaaa min adilati alculuw istiwaaga qudhiisu wuxuu ka mid yahay adilada hee culuwiga ilaahay buu ka mid yahay jala wacala oo culuwiga ilaahay iyo sarrayntiisa waxaa ka mid a istiwaaga carshiga uu ka sarreeyo waayo hadduu carshigii ka sarreeyo carshigu waxa la yidhi waxa weeye waa acla makhluuqaat makhluuqaadka ka ugu sarreeye wey marka carshigiiyo makhluuqaadka ugu sarreeya hadduu ilaahay jala wacalaa kasii sarreeyo makhliqo qoydhan ka wada sarreeya weeye furuuqda caynkaasi ah ayaa udhaxaysa qaala wuxuu yihi khalaqa aadama aadam buu ku abuuray biyadihi gacantiisa wayadaahu labadiisa gacmoodna mabsuutataani kuwo la fidiye weeye ee bilcataa'i deeq baa lala fidiye yunfiqu wuxuu wuxugu bixiyaa kayfa yashaau siduu doono ay an yunfiqa inuu wuxugu bixiyo bilactiqaadi kayfin kayfiyad gaara inagoo aan ka aaminahay wa anahu ay wayactaqiduuna waxay aaminsanyah anahu ilaahay caza wajalla istawaa cala alcarshi carshiga inuu ka kor noqday istawaa ay calaa wartafaca sida imaamu bukhaari saxiixa kaga wariyey taabiciintii qaar ka mida bilaa kayfin kayfiyad gaara inagoo aan markaa waxa weeye ku sheegahayn fa ina allaha maxaa yeele ilaahay tacaala ya intaha wuxuu ku gaabsaday min daalika kaa xaggiisa ilaa anahu istawaa inuu ka kor noqdo cala alcarshi walam yadkur ma sheegin kayfa kaana istiwaauhu istiwaagiisu siduu ahaa ma sheegin kayfka ilaahay sifaadkiisana ma garanayno oo haddii cid ay ku tidhaahdo kayfa istiwaauhu kayfa yadaahu kayfa nusuuluhu kayfa wajhuhu kayfa caynay yani waxa weeyaan haddii ilaahay jala wacalaa sifaadkooda sifaadkiisa ay ku weydiiso cidi kayfkooda iyo qaabkooda maxaad ugu jawaabaysaa kayfa daatuhu baad ohanaysa daatadiisu waa sidee kuma odhan kara de waa caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa haddaanu iska hadlahay soo caynkaa maaha wuxuu ku leeyahy de kayfka ma garanayo ma sugaysa ha waan sugaya laakiin ma garanayo dee sifaatkuna waa saasoo kale sifaadka ilaahay jala wacalaa waynu sugaynaa macnahoodana waynu garanayna laakiin kayfkooda ma garanayo waayo ilahay baa hi walaa takfu maa laysa laka bihi cilmu arrinkan waa arrin qaybaho maqan cilmi uma lihin marka waynu ka gaabsanaynaa weye qaacidadaynu soo marrayna maxay ahayd laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida uu ilaahay yahay kayfiyadda daatadiisa iyo kayfiyadda sifaadkiisa isaga mooye cid kale ma oga قاعدة لبعض وحيد كل ما وقع في بالك من صورة أو كيفية فالله بخلافه وحكستو oo kugu soo dhaca oo maskaxdaada iyo qalbigaaga ku soo dhaco kayfiyada ama suurad iyo sawir uu ilaahay leeyahay ah ilaahay jalla wa ala uu khilaafsan yahay way ilaahay kayfkiisa maskaxdeenu ma keeni karto soo aragtaan iska daa kayfka ilaahay waxyaabaha jannada yaala naciimka iyo nicmada iyo barwaaqada jannada taala ayaa ilaahay xadiisul qudsi ku yiri ee kuma soo dhici karta maxay baalki soomaa acdaatu lilcibaadi saalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar hadda waa shay makhluuqa naciimka jannadu soo makhluuq maaha soo kayru makhluuq ya waa makhluuq weeye shay makhluuqa ilaahay jala wacalaa xadiisu lqudsi uu ku sheegayaa inaanu qalbi bashar ku soo dhiciba karin waxaad markaa markaa umalaynaysaa waxa weye daatada ilaahay jala wacalaa iyo sifaadkiisa bay kaa uleysantay soo maaha waayahay ta kale kaba kaalay sifaadka ilaahay ka kaalay daatadiisa ka kaalay jannada ka kaalay naftan imaka qof kasta uu kugu jirtaa ee aad ku socotay markay kaa baxda dam sidaa dee qoriga halkaa yaallo oo kale aad iska noqonayso kayfkeed iyo qaabkayta la garan maayo lagama yaabana haddii lagu dhan bal naftaadan imaka noo sifee kugu jirteed ku dhaqdhaqaaqayso siday u eg tahay iyo intay leeg tahay ka jawaabi kartaa ya culimada qaar baa waxay idhaahdeen waxay la doonay dadka qaar baa waxay dooneen inay nafta sheegaan qaabkeeda sideed iyo toban boqol oo qowl bay isugu khilaafeen baa layidhi waa imse qowl ya sideed iyo toban boqol oo qowl waa kun iyo sideed boqol oo qowl sooma hadde maxay taasi tilmaamaysaa kayf kayfkeeda inaynaan garanayn markay rasuulka nimankii yahuudda ahaa weydiiyeenna waa kii ilaahay soo dejiyey wayasaluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila marka kayfkii nafteenna inagu jirta inaan garanayn iska daa kayfiyada sifaadka ilaahay jala wacala tusaalayaasha shaykhul islaam ibnu taymiya uu soo qaato ee arrimaha uu ku cadeeyo ku tawdiixiyaanay ka mid tahay waayahay taasina waa mas'alo qaala wuxuu uhi wa annahu maaliku khalqihi ay wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu annahu ilaahay maaliku khalqihi khalqigiisa ka iskale inuu yahay ee isagu mulkisan wa anshaahum ilaahay jala wacalaa isaga ayaa curiyey oo addoomihiisa markaa abuuray laa can xaajatin isagoo markaa aan u abuurin baahi ilaa maa khalaqa ilaa maa ay ila ladii kii uu u baahan yahay khalaqa ay khalaqahu uu abuuray walaa limacnan iyo macno la-aantii toona macnaha soo dacaahu ugu yeedhay ilaa an khalaqahum inuu abuuro laakinahu ha yeeshee ilaahay facaalun allaha u samaynta badan weeye limaa yashaa wuxuu doono wayaxkumu waxaanu xukumaa maa yuriidu wuxuu rabo laa yus'alu lama weydiinaayo camaa yafcalu wuxuu samaynayo waalkhalqu ay walmakhluuqu addoomuhuna mas-uuluuna kuwa la weydiinayo weeye camaa yafcaluuna waxa ay samaynayaan jumladani waxay koobsanaysaa qayb ka mida sifaadka ilaahay iyo qayb ka mida markaa rububiyada ilaahay jala wacala wa annahu maaliku khalqi ilaahay sifatulmulki buu ku sifaysan yahay khalqigiisa isagaa leh khalqihi ay makhluuqih makhluuqiisa ilaahay jala wacalaa isagaa iska leh ya dadka iyo makhluuqaadka kaleba qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaas maaliki ywmi اddiin maaliku lmulki lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir marka sifatu lmulki baa ilaahay jala wacalaa ku sifaysan yahay makhluuqaadka dhammaantood waa kii lahaa waa kii ku tasarufayey waa kii waxa weeyaan markaa maaligooda ahaa wa anshaahum laa can xaajatin ilaa maa khalaqa ilaahay jala wacalaa isaga makhluuqaadkan abuuray oo bilaabay markaa abuurkooda laa can xaajatin ilaa maa khalaqa baahi uu u baahan yahy waxa uu abuurayna umuu abuurin baahi uu u qabo umuu abuurin waayo ilaahay jala wacalaa waa allaha haniga a weeye waa allaha markaa haniga ah caalamka oo dhanna inuu ka kaaftoon yahay oo uu ka hani yahay baa ilaahay inoo sheegay wain takfuruu fa ina allaha haniyun can ilcaalamiin caalamiintoo dhan baa ilaahay jala wacalaa hani ka yihi marka baahi umay geynin bale wuxuu u abuuray jinkiiyo insiga in waxa weeyaan ay caabudaan oo dabadeeta cibaadadiisaasi nicmo weyn iyo khayr weyn ay ku helaan oo jannada uu ku casuumo waay walaa limacnan dacaahu ilaa an khalaqahum macno ugu yeedhay inuu waxa weeyaan abuuraa la'aantii ayuu ilaahay curiyey oo uu abuuray waay taasina markaa sheekhu ugama jeedo inuu xikmadda ilaahay inkirsan yahay xikmadda ilaahay ma diidana ee wuxuu inoo tilmaamayaa un ilaahay jalla wacalaa baahi iyo dan kale oo uu ka lahaa addoommaha ama wuxuu ku fushanaya ama waxay u dhammaystirayeen inaanu jirin unbuu inoo sheegaya waayo ilaahay jalla wacalaa waa xakiim oo xikmad buu ku sifaysan yahay in badan baana ilaahay jalla wacalaa sharcigiisa iyo qadarkiisuba inay lixikmatin baaliqa yihiin qur-aanka ilaahay ku tilmaamay waanaynu soo maray masaladaa oo kutubtii hore ayaynu ku soo maray wax kastoo ilaahay uu sharci gareeye waa lixikmatin baaliqa wax kastoo uu qadaray waa lixikmatin baaliqa wax kastoo uu abuuray waa lixikmatin baaliqa waayo ilaahay waa xakiim waa dulxikma soo ma aragti xikmaddaasi inaynu inagu wax ka garannaana waa suuragal inayna waxba ka garanana waa suuragal haddaynu garan weyno ma aha macnuhu waxa weeye inaanay jirin de soo maaha inaanay jirin hee ma aha macnuhu warubamaa yucwizuna ilaacu laakinahu laysa lahu imtinaacu waay laakinahu facaalu limaa yashaa ilaahay jala wacalaa waa allaha u samaynta badan wuxuu doono qur-aankaa ilaahay ku yihi facaalun limaa yuriid wuxuu doonaya ayuu ilaahay sameeya waa mid samayn badan marka ilaahay jala wacalaa ficil buu ku sifaysany afcaal buu ku sifaysan yahay sifaadkiisa waxaa ka mid ah sifaat lficliya wuxuu doonuu sameeya sidaa awgeed baa istiwaagaynu sheegayna iyo nusuulka iyo waxa weeyaan maaragtay ityaanka ama majiiga iyo sifaadkiisa ficliga ah bay ka mid yihin wayaxkumu ilaahay wuxuu xukumaa maa yuriidu wuxuu doonayo xukumkaana waxaa soo gelaya xukumkii kowniga ahaa iyo kii sharciga ahaa labadaba waayo xukumka ilaahay wuxuu u qaybsamaa xukum kowni ah oo a maaragtay qadarista uu arimaha qadaraayo shay walba maaragta halkii ku munaasibka ahayd uu dhigaayo waaye iyo xukum sharci ah oo waxa weeye waa xukumka uu soo dejiyey qur-aanka iyo sunnada uu ku soo dejiyey marka ilaahay wuxuu doonuu xukumaa wuxuu doonuu dadka ku waajibiya wuxuu doonuu u sunneeya wuxuu doonuu ka xarimaa soo ma aragtid ilaahay baa xukumka iskale in ilxukmu ila lilah xukumka allah iskale jala wacala walaa yushriku fii xukmihi axada xukumka kowniga ana ilaahay baa leh laa muxakima laa mucaqiba lixukmi ilaahay xukumkiisa cid ka daba kegi karta oo cirbin kartaana ma jirto cid wax ka bedeli kartaana ma jirto laa mubadila likalimaati laa yusalu cama yafcalu waalkhalqu mas-uuluuna cama yafcaluuna waxa u daliilaa aayadda qur-aankaa buu ka soo qaatay suurat lambiya ku jirta laa yusalu cama yafcalu wahum yusaluun ilaahay jala wacalaa lama weydiiyo wuxuu sameeyey limaada baan loo weydiinahayn waxaan loo weydiinahayn bay ahlu sunnuhu idhaahdaan likamaali qahrihi wa quwatihi yanii qahrigiisa iyo awooddiisa ayaa ilaahay kaamilo cid weydiin kartaan horta jirinbadi soo maaha intaasoo keliya laakiin maaha walikamaali xikmatihi wa raxmatihi wa cilmihi soo ma aragti cilmigiisa iyo xikmadiisa iyo raxmadiisuna waa kaamil wey marka maxaaba la weydiin shay walba halku munaasibka ku ahaa buu hore u sii ogaa halkii baanu dhigay raxmad baanu ilaahay ku sifaysay marka maxaaba laga weydiinte soo ma aragta qolada waxa weeye ahlubidca qaarkood ta horun bay ku gaabsadaan oo taa damba ma raaciyaan laakiin ahlu sunnuu taa dambana way raaceen waalkhalqu ay walmakhluuqu makhluuqu laakiin mas-uuluuna camaa yafcaluuna iyagu waxay samaynayan waa la weydiinaya waayo waa loo rabbi de ilaahay baa u rabbiya ilaahay baa jalla wacalaa leh ilaahay baa xukuma soo ma aragtaan ilaahay baa addoome u yihiin waa la weydiinaya waxay samaynayaan qowl iyo ficilba hadduu wanaagsanaado wax saxa uu noqdo oo aan dhibaato lahayn ee waa sax haddii kalena waxa weeyaan markaa way ku soo noqonaysa qaala wuxuu ihi wa anahu madcuunay wayactaqiduuna waxay aaminsan yihiin annahu ilaahay madcuunay musaman mid lagu magacaabay inuu yahay biasmaa'ihi magacyadiisa mawsuufan lagu sifeeyo bisifaatihi sifaatkiisa allatii taasoo sama uu ku magacaabay oo wasafa uu ku sifeeyey biha iyadaba nafsahu waay wwasafahu ay aw wasafahu ama uu ku sifeeyey biha iyadaba nabiyuhu nabigiisu calayhi asalaau wasalaam laa yucjizuhu ma cajsigeliye ilaahay jala wacalaa shayun shay shaygaasoo filardi dhulka ku sugan iyo walaa fi samaai samada mid ku sugani toona walaa yuusafu lagumana sifeeyo ilaah bimaa fiihi naqsun wax naqsi ku jiro dhinaani aw caybun ama ceebi ay ku jirto aw aafatun ama aafa ay ku jirto fainahu maxaa yeele ilaahay caza wajala caza isagaa qaalibahoo wajalla weyne tacaalaa wuu ka sarreeyey can daalika kaa can daalika ee can daalika almadkuur kaa la sheegay wuu ka sarreeyey يعني نقص إيا عيب إيا آفة أو دن إلهي جل وعلا وكهف إياه وكسرية قيبتا هرو ونصمر مركو إنو الشيغي إثبات كصفات كإلهي إيا أسمادي سمركا أي سوغيهين أيا وحو إنو قدر إياه نقص أو دن إلهي جل وعلا إنو كهف إياه وأيو خرصوا مينا صمر إن الله موصوف آه، بالنفي والإثبات إلهي وحو كصفيسيها إثبات يا نفي لبضب صمه isbaatkana kamaal oo dhan baa loo sugaya nafyigana hee naqsi oo dhan ayaa laga nafiyey laakiin ariiqatu lkitaabi wasunna oo ariiqada ahlu sunnahina waxa weeye ilaahay jala wacalaa kamaalka marka loo sugaayo kamaalki waa ammaan waa madxi soo mah waa la tafsiiliya waa la kala dhigdhiga wallahu aladii laa ilaaha ilaa huwa almaliku lquduusu asalaamu lmuminu lmuhayminu lcaziizu ljabbaaru lmutakabir sooma aragtaan saasaa loo tafsiiliya laakiin ilaahay jalla wacalaa marka naqsiga laga hufaayo sida haalibka ah waa la ijmaaliyaa si guud baa ilaahay naqsigoo dhan he looga hufaa tusaale ahaan subxaan allahi camaa yushrikuun subxaan allahi camaa yasifuun subxaana rabbika rabilcizati camaa yasifuun soo ma aragti si guud baa ilaahay naqsigoo dhan looga hufaa sida badan marmarna waxa soo aroorta iyadoo la tafsiilinayo sida lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa nafyigoo la tafsiiliye waa axyaana wamaa masanaa من لغوب ونفي ولا تفسيري لا تأخذه سنة ولا نوم ونفي ولا تفسيري صمة لكن وأحيانا تنوع سوي واية إلهي جل وعلا وح عجسي قلين كرا مجره عرك إيا رولك إيا ميل النبا وحبكم عجسي قلين كرا حاو دليلا وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا halkaa qaacida aynu horena u baraarujinay baynu markaa isxasuusinayna qaacidadaas waxay tahay haddaad aragto ilaahay jala wacalaa wax laga nafiyayo oo loo diidayo haddaad aragto ya oo la leeyahay waxaa ilaahay kuma sifaysna waxa weeye nafyi keliya maaha ee waa lihubuuti kamaali diddi waxaa ilaahay laga nafiyey kamaalka ka soo hor jeedaa ilaahay u sugan jala wacalaa tusaale ahaan imanka ilaahay dulmigaa laga nafiyey cindak markaynu ilaahay dulmiga ka nafinay maxaa dulmiga ka soo horjeeda cadligaa ka soo horjeeda walaa yadlimu rabbuka axada limaada laa yadlimu axada ya likamaali cadlihi cadligiisa ayaa ahae dhammaystiran waa tahay ilaahay jala wacalaa waxaa laga nafiyey sinadii iyo nawmkii laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm waa likamaali xayaatihi wa qayuumiyatihi ilaahay mowdka ayaa laga nafiyey watawakal cala alxayi aladii laa yamuut waa likamaali xayaatihi xayaatadiisaa dhammaystiran wahaakada halkan haddaba cajsigaa ilaahay jala wacalaa aayaddan aynu hadda akhrinay suuratulfaatir aakhirkeeda ku jirta ilaahay inaanay waxba cajsi gelinahayn buu maaragta inoo sheegay cajsiga ayuu iska nafiyey soo ma waa likamaali cilmihi wa qudratihi cilmigiisa iyo qudraddiisaa dhammaystiran oo shayga waxa weeye waxaa lagu kari waayaa ama looga caajisaa labadaa arrin mid ahaan ama imaa inaan aqoon loo lahayn oo la garanahayn waxaanad aqoon u lahayn dee ma fulin kartid soo ma aragtid iyo imaa inaanad awood u lahayn oo wixii waad garanaysaa laakiin awood baanad u haynin ilaahay jala wacalaa aqoontii iyo awooddii labadaba u haya sidaa awgeed wax cajsi gelin karaaba ma jiro sababtaa daraaddeed ba aayadda ilaahay wuxuu ku dhameeyey innahu kaana caliiman qadiiraa bal hadda u fiirsada oo fahma insha allahu wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi lardi walaa fi samaa limaada inahu kaana caliima qadiira ilaahay jala wacalaa waa alla caliimka ah ee isla markaana qadiirka ah weeye aafa iyo naqsi oo dhanna ilaahay jala wacalaa uu ka hufaya qaala wuxuu ihi wakhalaqa ilaahay wuu abuuray aadama calayhi asalaam wa biyadihi gacantiisuu ku abuuray wayadaahu labadiisa gacmoodna mabsuutataani kuwa la fidiyo weye yunfiqu kayfa yashaau siduu doona ayuu wax ugu bixiyaa bilactiqaadi kayfa yadaahu iyadoon la aaminahayn kayfa yadaahu labadiisa gacmood sida ay yihiin kayfiyad gaara iyadoon macnii laga aaminahay ida lam yantiq kuma dhawaaqin kitaabullahi kitaabka ilaahay tacaala sarreeye fiihi arrinkaa shanigiisa bikayfi qaab uguma dhawaaqin oo qaab uma sheegin qaala wuxuu uhi walaa yuctaqadu la aamini maayo fiihi ay fii shanihi ilaahay arrinkiisa lama aaminaayo fiihi ay filaahi ilaahay waxa weeye shanigiisa lama aamin laga aamini maayo alacdaa'u xubno iyo waljawaarixu xubno oo isla macnown walatuulu iyo dherer iyo walcardu balladh iyo walkhiladu qaro iyo wadiqatu waxa weeye qarayaraan ama dhuubnaan iyo wanaxwu haada ka waxa la midka ah laga aamini maayo fii xaq illaah oo mimaa kii ahaaday yakuunu ahaanaya miluhu isagoo kale filkhalqi ay kaainan mid ku sugan filkhalqi ay filmakhluuqi makhluuqa mid ku sugan khalqigu way soo noqnoqonaysaa waa faclun oo bimacnaa mafcuula khalqun ay makhluuq soo ma aragti faclun oo bimacnaa mafcuulina way soo aroortaa in badan oo mimaa kii ahaada yakuunu uu ahaanayo miluhu isagoo kale filkhalqi ay kaainan filkhalqi khalqiga mid ku sugan iyo wa annahu ilaahay laysa ka milihi shayun wax la midi inaanu jirin tabaaraka waxa baraka batay wejhu rabbina wejiga rabbigeen wejigaasoo duljalaali walikraam duljalaali u saaxiiba markaa weynida iyo walikraami karaamada iyo sharafta ah u saaxiiba halkan mualifku waxoogay wuxuu maaragtay sii tafsiiliyey nafyigii aynu sheegaynay sida fiicanina waxay ahayd dariiqada ahlu sunnuuna ay tahay inaan markaa waxba sidan loo sii tafsiiline si guud sidaa uu markaa hore u soo sheegay ilaahay naqsi oo dhan iyo cayb oo dhan iyo aafo oo dhan wuu ka hufan yahay in sidaa la ydhaahdo waayah sidaa in la ydhaahdo ayaa maaragtay fiicnayd sidaa awgeed baa alfaadani sidaa loo sii kala dhigdhiga madhabka ahlusunna muwaafaqsana alimaam alismaaciiliyu abubakar alismaaciiliyuna wuxuu ahaa aimada waaweyn ahlusunnuhu ka mid aha maxaa haddaa ku kelifay maxaa markaa lagaga jawaabayaa waxay ahlulcilmigu leeyihiin wallahu aclam waxa sheekha ku kelifay inuu hadalladan waxyaabahan nefiyo lianna ahlulbidacii hore qaarkood ayaa waxyaabahan oo kala sugaayey nimanka imanka raafidada la idhaahda imaamiyada ah culimmadoodii hore ashyaakdoodii hore waxay ahaayeen markaa mujasimo mushabbihaa bay ahaayeen markaa iyaga ayaa sugi jiray cardigaa iyo duulkaa iyo waxyaabaha caynkaasi ah iyagaa sugi jira oo odhan jiray wax kasta oo addoon leeyahay ilaahayna wuu leeyahay bay qaarkood odhan jireen qaarkood baa markaa waxyaabo yaryarun ka soo reebi jiray marka kuwaasi ayaa waxyaabahaa sugay oo kuwaasuu ku radiyaya u ku inkiraya taasaa ku kaliftay ee ma aha inuu dariiqadii ahlu sunnaha markaa baalmarsan yahay ma aha bay culimmadu yidhaahdeen waa tahay sideedabana sidaynu hore usoo baraarujinay marka la joogo baabkaa sifaadka ilaahay alfaada aan soo aroorin iyadoo la sugaayo iyo iyadoo markaa waxa weeye la diidaayo midnaba aanu soo aroorin macnaheedana ixtimaalku uu geli karo ee xaq iyo baailba ixtimaali karta waa in la yska daayo oo nafyi iyo ihbaat midnaba aan loogu bambixin manii lana diidin lana sugin soo ma aragtid mar hadday xaq iyo baail labadaba u dhici karto hana diidin hana sugin waay iska dhaaf ka tawaquf alfaada sharciga ahee soo aroortay isticmaaloo adeegso ciddii adeegsanaysa sida waxa weeye alfaadda halkan ku taallo oo kale ama jihada ama jismiga ama waxa weeye caradka ama haddii allaba kuu roon yahay xayiska iyo waxyaabaha caynkaasi ah ciddii adeegsanaysa waxa la odhanaya maxaad uga jeeda hadday macno saxa uga jeeddo macnaha saxda waa la aqbalaya hadday macno baatila uga jeeddana macnaha baatilka ahee waa la radiyaya laakiin marnaba lafdigooda lama isticmaalayo mar haddii aanay soo aroorin soo ma aragti lamana dhex gelayo walaa takud fii hadihi lkilmaati alxaddi waljihaati adigu calaa kulli xaal waxa weeye waynu soo baraarujinay alfaadda qaar bay ku sheegaan culimada qaar baa manduumooyinkooda ku sheega waayah weliba waxaad intaa ku darsataa qolyo ahlulbidaca ee sifaadka ilaahay diida markay sifaadka ilaahay diidayaan alfaad noocan ay isticmaalaan sida acdaada iyo jawaarixda iyo arkaanta iyo jihaadka iyo waxyaabaha intay diidaan ayaa waxay iyo jismiga iyo waxyaabahaasay diidayaan iyagoo ku dhex qarinaya ilaahay sifaadkiisa ay diidan yihiin diidistay diidayaan iyagoo ku dhex qarinaya soo ma aragtid oo si cad ku odhan maayaan ilaahay istiwaa male oo culuwi male oo caynkan male si cad baa laga yaabaa inaanay u diidin baa laga yaabaa naskaa qur-aanku sheegayo ama xadiisku sheegayo badidoodu laakiin waxa weeye wax kale ku dhex qarinaya oo ilaahay jiha laguma sifayn karay ku leeyihi iyagoo istiwaagii iyo culuwigii diidan soo ma aragti oo ilaahay arkaan iyo acdaa iyo jawaarix laguma sifayn karo iyagoo diidan maxay yadaynkii ilaah iyo caynaynkiisii iyo markaa wejigiisii iyo sifaadkiisii caynka aha iyagoo diidan marka calaa kulli xaal alfaada noocaas waxba la isticmaali maayo baahino looma qabo waayahay halkaa aynu saaka u dayna subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online